bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka xulashada daljir oo ay idiin fududaysay shirkadda isgaarsiinta ee goolis waa maalinimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay soddonka bisha janaayo labada kun iyo toddobiyo tobanka barnaamijka waxaad ku maqli doontaan maanta qodobo ay ka mid yihiin qaar ka mida dadka xoolo dhaqatada ee kasoo hayaamay somalilan iyo ethoobiya oo ka warbixiyey xaaladda ay ku sugan yihiin xaaladda abaareed ee gobolka sanaag oo iyo guddiga gurmadka abaaraha oo sheegay safarka madaxweynaha puntland in ay ahayd tallaabo loo baahnaa ayna u fududaynayso howshooda gurmad sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan hooyo soomaaliyeed oo ku dhibaataysan magaalada boosaaso maxay tahay dhibaatada haysata hooyadaasi axmed cali wuxuu dhahay marka wuxuu yidhi axmed cali daawooyin buu iisoo qoray wuxuu yidhi makaankaaga banaanku joogaa waxaa u baahan tahay in la celiyo in hawshiis saas loo galo maya dalkau dhahan wax lagaga qaban kara waayo waa la celiyaa makaankuu dhahay daawooyin xoog loo baahan yuu dhahay barnaamijka ayaad uga bogan doontaan inta uu hawada ku jiro barnaamijka waxaad sidoo kale ku maqli doontaan al-shabaab oo la sheegay in ay dad ku xireen gobolka gedo qodobadaasi qodobo kale ayaad ku maqli doontaan inta uu hawada barnaamijka ku jira hase ahaatee intaasoo idil waxaa kasoo horeynaya warkii oo kooban oo inoo soo jeediyo subayr sheekh maxsanid faatima gudoomiyaha guddiga qabanqaabada doorashada ee madaxtinimada ee soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa waxa uu sheegay inay ku dadaalayaan doorashada inay ku dhacda nidaam hufnaana iyo cadaalad waxa uu sheegay in laga feejignaan doono musuq maasuq iyo wax isdabamarin markii ay codad ka dhiibanayeen xildhibaanada golaha shacabka ee soomaaliya wararka laga helaya tuulada barwaaqo oo ka tirsan degmada garbaare ayaa sheegaya in shalayta galabkii dambe shabaabku ay ku xidheen ilaa toddoba ruux siday sheegayaan wararka dadka la xiray ayaa waxaa ku jira laba haween ah kuwaasoo loo haysta inay wax ka ogaayeen dilkii loo geystay madaxii al-shabaab ee shalayta lagu dilay tuulada barwaaqo dadka deegaanka ayaa sheegay in dagaalyaana ka tirsan shabaabka ay soo buuxidhaafiyeen deegaanka iyagoo halkaasi howlgallo ka wadaa ugu yaraan lix qof ayaa ku dhimatay siddeed kalena ku dhaawacmeen kadib markii toogasho ay ka dhacday masjid ku yaalla magaalada quebek ee waddankaasi ee canada toogashadan ayaa waxay ka dhacday xarunta dhaqanka islaamka xalayto halkaas oo dad tiro badan ay ku tukanayeen salaada boliis waxay sheegeen in tirada dhimashada ay sare u kici karto laba qof ayaa lagu soo warramayaa in halkaasi kaag dhowaa in la xiray iyaga oo looga shekisaya inay qayb ku lahayeen weerarkaasi laakiin afhayeen hadlay boliiska waddankaasi ayaa waxa uu sheegay in ciidanku markiiba ay baaritaana bilaabeen islamarkaana xaaladdu ay deggan tahay falkaasi waxaa cambaareeyay ra-iisul wasaaraha waddankaasi ee canada justin taradow waxaana uu bartiisa twitterka qoraal uu soo dhigay ku sheegay inuu ahaa fal argagixisnimo ugu dambayntiina nin qareen ah islamarkaana la taliyo ah ansansuki madaxa xisbiga n l d ee waddankaasi myanmar ayaa lagu toogtay eeraboorka caalamiga ah ee yangong xilligaas waxaa lasoo wariyey in eeraboorka uu ku sugnaa markaasoo uu ka duulayay waxaana la socday ayadiis iyo ilmo yar waxaa sidoo kale la dilay tagsiilihii gaariga kusoo qaaday boliiska waddankaasi ee myanmar ayaa waxay sheegayaa in qof ay xireen balse faahfaahin dheeraada maysan bixin ninkana lagu magacaabo kunai ayaa waxauu ka mid yahay dadka farkutiriska ee muslimiinta laga tira badan yahay ee ruhinga islamarkaana xukuumadda waddankaasi ee myanmar ka tirsan ma cadda sababta dilkaasi ee loo geystay ninkaasi balse warbaahinta caalamiga waxay ku soo warramaysaa dilka loo geysto siyaasiyiinta ee waddankaasi myanmar ayaa waxa uu ka yahay dhif iyo naadir aada ayuu u mahadsan yahay subayr sheekh oo inala socodsiinayay warkii oo kooban oo qayb ka ah barnaamijka u diyaargarooba qaybaha kale ee barnaamijka oo faahfaahsan hase ahaatee qadar xayiisina
adeega taaj ee shirkadda golis waxaa lacag ugu diri kartaa dibadda moobilkaaga adna lagaaga soo diri karaa waa fududeeyaha biilka iyo dhaqaalaha reerku ay isweydaarsadaan xawaalada taaj waa habka ugu casrisan uguna fudud ee qarnigan macbiilkuna uu ku faraxsan yahay haddaba si aad u dirto lacag dibadda ah ama dalka isticmaal adeega taaj adoo maraya wadadan fudud si aad xawaalada dibadda ugu dirto gal akoonkaaga sahalka kadibna dooro toddoba oo ah lacag dirid kadib waxa aad ka doorataa laba oo ah xawaalada dibadda ah kadib waxa aad doorataa laba oo ah taaj international faahfaahin dheeri ah booqo dhammaan xarumaha shirkadda golis si aad uga hesho xawaaladda siddeetan iyo laba labaatan iyo kow soddon ama hal labo hal
aynu ku bilownay qaar ka mid a dadka xoolo dhaqatada ah ee kasoo hayaamay somalilan iyo ethoobiya ayaa ka warbixiyey xaaladda ay ku sugan yihiin dadkaasi ayaa sheegay in deegaanada soomaaliya oo dhan ay ka yimaadeen dadka daaqa u yimid deegaanada bari iyo karkaar ee puntland ugu horeyn cawil bare ismaaciil waxa uu ka mid yahay dadka kasoo hayaamay deegaanka ceel afweyn ee somalilan waxauna ka warbixinayaa waxauna ka warbixinayaa deegaanadii ay soo gaareen ee bariga puntland iyo waxa ay kala kulmeen aniga magacayga waxaa la yidhahdaa cawil khayre ismaaciil kuna magaca dheer ugaadh uqaasha degmada ceelaf weyn baan ka mid ahay waxaanuna ka soo hayaanay ceelaf weyn muddo fara badana gaadhigu nala soo socday siddeed iyo afartan saacadood buu gaadhigu nala soo socday wakti haddeerto aan laga joogo muddo labaatan casho ah baanu baanu ka soo kacnay cidda ka soo guurtayna marka la eego degmada keliya aanu ka nimi shan qaybood marka laga dhigo waxaan malaynaya in laba qaybood ka soo geeyatay haddeertana uu mid fara badani ka soo socdo annagu meeshaanu ka nimi caynkaasay ahayd abaar laxaad oo la yaablina waa ka dhacday xoolo wixii joogaa wax raashin oo ay cunaan mooye wax kale ku foorarsaa male hadday gel tahay iyo daari tahayba wax baxay iyo wixii noolina waxaasay cunaan wixii kalena way baxeen xoolaha goorta la qiyaaso tobankii meelood waxaa baxay siddeed meelood laba meelood baanu annagu nolol kaga nimi laakiin waxaan filaya maanta inay ama meeli nooshahay ama aanay noolaynba dadka dambeeya annagu meeshu sidaasay ahayd ceel afweyn waxay ka mid tahay deegaanada somalilan bal sharaxaad ka bixi ceel afweyn gobolkee ka mid tahay dhankee soomaaliya kaga taalla waa gobolladee ceel afweyn waa marka horta waa somalilan marka xiga waa gobol sanaag waa degmadu waa degmada koobaad ee ceelaf weyn waxayna u dhowdahay oo isagtaa garadag oo degmo labaad oo ay isku naban yihiin waxaana weyaan degmada ceerigaaba u xigta goorta xagga galbeedka looga dhaqaaqo ceelaf weyn hagaag waxaad sheegtay dadka deegaanada degani inay usoo la soo hayaameen dhibaatooyin dhinaca abaaraha ah ee jira waxaadna sheegtay shan markii loo dhigo dadka deegaanada somalilan ee ceel afweyn iyo deegaanada ku heeraaraysan in laba qaybooda ka mid ah ay soo baxeen oo halkan ay soo gaareen deegaanada bari hadda waxaan ku sugannahay dhuudo marka bal waxaad inooga warantaa waxaadna sheegtay inay soo socdaan kuwii kale xoolihii aad dhaqanayseen markii loo fiiriya dhinaca abaaraha inta badan ma idiin badbaadeen mise inta badan way idinka baxeen boqolkiiba labaatan ayaa nool boqolkiiba siddeetanna waa baxday ama gel ha noqoto ama ahay noqotee xoolo la yaab leeyahay dhulka jooga marka horta gobolka sanaag leeyahdo xoolo le waa dhulka gobolka ugu xoolaa badan buu ahaa ee siiba ugu gelaya idaha badan anigu isaan qiyaasaya boqolkiiba labaatan baa joogay baa baa baa abaarta roobka soo gaadhay waxaanu filayaa kolley inay inta u dambaysaa ilaa iyo neefka u dambeeya alaa intuu dhammaanayo gaadiidku dee marra ma kala goyn ilaa iyo wakhtigaa inuu soo soconayaa ilaa iyo wax la soo qaado la waayo waayo wax lagu nagaadaa baa la waayey halka aanu haddeer annagu ka soo gallay naqana waxaanu ka soo gallay dhudhub dhuudahan agtoodana waanu allaa dad wanaagsanna waa ugu nimi oo aada noo soo dhoweeyey dad iyo diyaba la soo hagaag halkan xoolaha aad la timid maxay ahaayeen geel iyo adhiba
adhiga anigu markii hore aan waday wuxuu adhi siddeed boqol meelahaasa adigu adhi boqol iyo konton ilaa boqol iyo toddobaatan neef ayaa soo gaadhay dhuudo inta kale way baxeen wixii kale way baxeen boqol iyo adigu boqol iyo toddobaatankii labaatan baabuurka iyo adigu intii doogga ay ku kacayeen baa labaatan iska baxday boqol iyo konton baa nool waa hagaag deegaanada aad timid sida aan la soconno meelo badan ayaa looga soo hayaamay gobollada nugaal mudug laascano oo sool ah sanaag somalilan ilaa galmudug ma isleedahay daaqa hadda halkan loogu yimid intaas wuu kaafin karaa
intiiba intuu kaafiyadaa la waayey dadkii soomaaliyeed ee soo guuray gebigoodaba dhulkiibaa laqay oo ka batay dadkii soo guurayba ilaa iyo galmudug ilaa somalilan ilaa somali weyn ilaa puntland dadkii soo guuray lababa hayo meelay galeen dhulkii baa laqad oo ka farabatay waxaana isleeyahay daanigu sida aan ka qiyaasayo halkaan ka marka laga eedo bisha dambe haddii la yimaado waa u sabin barwaaqo dadkii aanu ka nimi inay sabin barwaaqo yimaadeen saddex sa- laba sannadood wax si fuucirka kama soo dhicin sanadna waxaa lagu waday raashin xoolaa haddeertana raashinkii bay iska taageen oo raashinkii wixii cab markii raashinka dhergooda baktiyeyba dee abaar la yaab laa ka dhacday aniga anigu waxaan jiraa lixdan iyo labo ma arag in aabahayn aabbahayna igama sheekayno boqol iyo sideed iyo labaatan baa aabbahay ku baxay igama sheekayn mid noocaas oo kalea anna ma soo arag dhanka nabadgelyada deegaanadan hadda aad timid waa sidee xaaladda nabadgelyada iyo nolosha dadka no- nabadgelyadooda aada iyo aad bay wacan tahay waa nala soo dhoweeyey wax dhibaanu aragnay ma jiro nabadgelyo aada ugu qurux badan baan ugu nimi iyo soo dhoweyn aada u wanaagsan dadka abaar baa ku sii dhacday sida iyadoo kaleeto muddo badan soo haysay adduun lagumaanu iman dad silacsan baanu iman oo waxbana dhaamin laakiin nabadgelyaanu ugu nimi iyo qurux iyo soo dhoweyn iyo deji baanu ugu nimi weligaa dhulkaa ma timin adigu lixdan iyo laba sana jidhaay noloshay ma arag aabbahay baan arag aniga iska daayay noloshay ma arag dhuudo waan maqlay dhegtaan ka maqlay beriga cadda muuse ka yimi oo elef wey noogu yimi buu noo sheegay inuu dhuudo ka soo kacay laakiin dhuudo labada indhood weligay ma saaran maanta ka hor laba iyo lixdankaa sanaan jiray
dad badan ayaa deegaanada ka yimid ceel afweyn iyo deegaanada hoos yimaada aad meeqa qoys baa kula socota marka qoyskaaga laga reebo
Dhowr- dee boqolaal qoys baanu nahay, waa fara badannahay aanu goortaan qiyaaso degmada oo elef weyn marka shan meelood laga dhigo laba meelood waa waa waa soo gashay meelina adigu meelaha dambe ay soo rafanaysaa in meeli ku hadhay gacmahoodii inay wax ku jiraan inay ka dhammaadeen haddana ma hubo inta hadhay laakiin waxaan qiyaasaya hadday wax ku jiraan inaan waxba ku jirin hagaag dad deegaano kala duwan ka yimid aa halkaa isugu timaada meeqo gobol baad meeshaan ku aragta oo aadan hodo- hore u arkin dadka ku nool
waxaan ar- waxaan horu xamar wixii ka sokeeya meesha waa isugu nin xamar wixii ka sokeeya gaalkacyo waanu aragnay waanu aragnay haddii alay beled weyn ceerigaabo waa aragnay burco waa aragnay hargeysa waanu aragnay haddii aa la yidhi kil- kiilka shanaad waanu aragnay waanu isla dad kilinka shanaad ka yimid m- oo soo hayaamay miyaad goob ku wada waa ku dhantay soomaaliyaba wax ka maqan oo soomaaliya oo la sheegi karaa ma jiraan de waa sida marka dadkaasi wax isfaham ah iyo iskaashi ah ma dhex maray kii galmudug ka yimid kii somalilan ka yimid kii kilinka shanaad ka yimid kii gobollada puntland ka soo baxay hadda ma iskaashadaan waa iskaashadeen nabadgelyada way iska kaashadeen daaqa way iska kajadeen soo dhoweynta way iska kashadeen wada- wada noolaashahana way iska kaashadeen awood iskuma dhaamaan waxay isku tiraan intabaa war baa keentay su-aal baan ku weydiinaya aan dadka qaar weydiiyey dadka siyaasadda iyo colaad baa kala qoqobtay oo xayndaab u kala yeeshay sida galmudug somalilan kilinka shanaad iyo hadda sidee la yahay xaaladoodu waa sidee hadda xaaladii abaartaan ku jiraa xaaladii siyaasadda waa naga dhammaata xaaladii abaartaan ku jiraa ilaa iyo inta abaartan haysan xaaladda siyaasadda waanu soo la- waa la laabay waa la laabay oo hadda walaalo ayaa tahay war waa waalaanu nahay xaaladda siyaasadeed waxaa la gaadhayaa dee marka tanna laga qaado laakiin haddeerta xaaladii abaartaanu ku jiraa war dee n- waxyaalo badan baanu soo kala marray oo dhaqamo badan baanu kala wadanaayo waxyaalo badan baa madaxayga ka guuxay oo waa hagaag Dowlado halka badan.
aan uga gudbay waxaa jira guddi dhinaca abaaraha ah ee puntland iyo culummada soomaaliyeed ah oo jira taakulayn biyo iyo dadka soo hayaamay iyo baad waxay gaarsiin karaan gaarsiiyey arrintaa midi soo gaartay ismaanu arag nimanka anagu haye waa sida ismaanu arag haye midbay waday midba wadatoona ismaanu arag guddi abaareedba ismaanu arag cid kormadida kugu timi wafdigan ka soka ma jirtaa ma maanu aragaan maanu arag maxaad codsanaysaan hadda oo idinkugu daran ilaahay baanu ka codsanaynaa inuu inuu inuu inuu inuu raxmad khayr la nasiiyo Haye.
hodanka madaxu wax bixiyaaba ma jiraan taakulo ilaahay baanu ka sugaynaa mid roob mid raxmadeed iyo mid risaaqadeedba ciddii kale wax noogu soo dhiibaa hadda markii noo timaado uga madnaqi doona dhanka kale saleebaan barre xirsi waxa uu ka soo hayaamay deegaanka booq ee xuduudka etoobiya waxaana uu sheegay in inta badan xoolihii uu dhaqanayay ay ka la'deen ha yeeshee hadda xoolihii ay daaq u heleen balse ay jiraan in uu arkay dhaqamo kala duwan oo isku yimid waxaana uu ugu baaqay siyaasiyiinta soomaaliya in soomaalidan isku timid aysan dib u kala qoqobin magacaygu saleebaan barre xirsi nabdoonaan ilaahay xamdigii waxaan ka soo hayaamay ceelka leeda bookh meel leedada galxam oo ka sokaysa baan deegaan u ah ilaahay xamdigii halkaana allana keenay barwaaqiyo nabca ilaahay nagu siiyey roob baanu hellay naqa baanu hellay dad soomaaliyeed oo wanaagsan baanu hellay Ee, dadku somalilan galmudug kifilka shanaad puntland intuba way sugtay wax is-ceebsanahaya iyo wax dhibaataysan iyo wax reer wax ka sheeganahaya midna ma jiraan halkaa abaaraha ka jira hadda ka soo qaad shalay iyo maanta iyo xoolihii laga soo daldalayay halkaa lasoo dhigay markii baabuurka laga dejiyo ilaa ilaa siddeetan ilaa toddobaatan ilaa lixdan baa baktida abaara war ma leh abaartu abaartu war ma leh tan waxaa loo bixiyaan filayaa lama arag iyo lama maqal
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mida dadka xoolo dhaqatada ah ee ka soo hayaamay somalilan iyo etoobiya oo ka warbixinaya xaaladda ay ku sugan yihiin isla wararkii abaaraha ayaynu weli ku guda jirnaaye xaaladaha abaarta ee gobolka sanaag ayaa laga soo dayrinayaa waxaa degmada buraan iyo tuulooyin hoos yimaada kusoo xarooday dad gaaraya saddex kun boqol toddobaatan iyo shan qof haddaba deegaanadaasi waxaa tagay xildhibaan cabdisalaan jaamac saalax oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmadaasi waxa uuna arrimahaasi uga warbixiyey waryaheena xasan heykal walaala deegaanada aan aragnay ama aan tagnay waxaan kusoo aragnay dadka xoolodhaqatada oo guud ahaanna waan maray waxyaalahaan kusoo aragnay waxa weeye dadkaas oo ay saamaysay abaartu xaaladooduna ama ha noqoto xad biyo-la-aaneed xad caafimaad darro intaba way tabaalaysan yihiin ma garat may haystaanin hoy may haystaanin agab caafimaad may haystaan teendhooyin may haystaanin caafimaadkoodii ama bustayaal ma ay haystaanin wax derega ma garan ma ay haystaanin waxbarasho ciyaalka sidiibay u hodanayaan oo u dibjoogaaneen ma garan waa gartay marka dadkaasi halkee ku kala sugan yihiin dadkaasi walaa waxay ku sugan yihiin degmada buraan oo gobolka highland degmadaysa dhaar ka tirsan balebusle kaladhac jarjadaha qol gacal buule jeed cilmi intaasay ku kala sugan yihiin tiradoodu waa saddex oo boqol iyo toddobaatan iyo shan ma garan tiradooda waa imisa saddex kun iyo boqol iyo toddobaatan iyo shan
waa gartay oo reer guulaha xoolo dhaqato ah waa reer guulaha xoolo dhaqato ah oo deegaanka highland degmadiisa dhacar iyo eriyadeeda degenaa
marka dadka xagee kusoo xaroodeen
walaal gobolkan caasimada degmadiisa waxaa jooga sagaal boqol iyo lixdan iyo shan qoys degmada buraan waxaa jooga saddex boqol balebusle waxaa jooga saddex boqol gooda cad waxaa jooga laba boqol barkadaha qol waxaa jooga toddoba boqol iyo toddoba boqol gacal bulle waxaa jooga konton geed cilmina waxaa jooga lixdan
waaya marka dadka xaaladooda waa sidee markaad soo aragtay dadka xaaladooda walaal aada bay u dhildaran yihiin biyo ma haystaan daad ma haystaan hoy ma haystaan haddii hadda roob yimaado teendhooyin ma haystaan ma haystaan xaaladoodu aada bay u adag tahay weji baa hadda saayada la yidhaho seekh jubbaland oo kale hadda maalinta boqol ciyaal ay keentay oo waxbarashada ay u socoto laba macalin loo qabtay oo caasimada dhexdeeda ah gobolka highland lagu xareeyey oo haddeer fadhiya laakiin waxyaalo noocaas oo kale ah oo aan ku filayn baa soo gaaray marka run ahaan guud ahaan markaanu ka hadallo waxaan leenahay horta ilaahay subxaana watacaala baa ka saari kara abaarta hore waxaan u baryaynaa in subxaana watacaala uu ka saaro abaarta maadaaba ay gobolada puntland iyo soomaaliyaba ay ku jidho abaar baahsan waayahay kasokoo ka xildhibaan ahaan booqashada deegaanada a ku tagtay maahe wax gurmad ah oo aada gaarsiiseen ma jira idinka ka xildhibaan ahaan ama hay-ado tegay ama maamul ha noqdo wax gurmad oo dadkaasi la gaarsiiyey
walaale dee wadanka waad ka dareen kadhaa wixii anaga kalaanka iyaga ama biyo ha noqoto ama wax munasiga dadka shacabka ah oo ganacsatada ah laga ururiyo waxyaala yaryaro gaar in aan gaarsiinay laakiin ma aha wax ku filan ama wax ka taraayo
waa garta
waxda biyo iyo biyay mar hadda biyo soo gaaray way jiraan oo hadda dawladda kasoo gaaray inkasta wax yara yaraayeen aanay dad aada marka wixii kalaanka iyaga ama tabarkayada waa garab taaganahay magaalada hareeraheeda waa dejinay waa la dhex maraa waa laga warhayaa siday u xanuunsan yihiin ama xaaladooda tahay laakiin tabar ahaan anagu wax badan dee waad ka garanaysaa xaaladda waddanka ka jida ma garata dhaqaale xumaa iska jida
waaya tirada xoolaha marka abaarta ku baktiday masoo masoo tiri koobteen intay gaarayaan walaal lama soo koobi karo dadkaa xoolahoodii reerkii haystay saddex boqol oo neef waxa u haray konton kontonkaana waxaa la maqan odagii ama caruur ka mida oo intii farnaydaba waxaa loo dhigay bari qaybkoodna wayba ka faraxashadeen maba hayaan xoolihii marka xaaladoodu sidaa u eg
waaya dhanka caafimaadka ka hore dadka xaaladooda caafimaad walaal caafimaadkoodu waa waxaa ku dhacay qando waxaa heshay nafaqa daro waxaa heshay dereg xumo waxaa heshay hooy xumo xaaladooda ma fiicna
marka wax daryaal caafimaada ma heleen may walaal wax daryeel caafimaada weli soo gaaray ma jiraan
xaggee ugu dhow marka dadka ay biyo ka cabaan oo meelahaasi usoo hayaamay abaarta ka yimid waxyaabaha ugu daran kolley waan ognahay waa biyaha
walaal waxyaalaha ugu daran waa biyaha marka dadka communityga iyo baa gacanta iskaga haya oo hadda wixii gaa la gaarisiin karo biyo iyo dad ganacsataa oo leeruuxooda dee waxka uriyaba hadda wax gaarsiiyo waxaasina ma aha de wax gaari kara ama ku filan ma garat marka biyo iyo daadba weylaaya
waay ugu dambeyntii marka maxaa soo jeedinaysaa
walaal waxaan soo jeedinayaa marka hore horta waxaan u barayaa subxaana watacaala dadka inuu abaarta ka saaro ama kulligaanba ina ka saaro ma garatay guud ahaana waxaan umanayaa gobolada puntland oo dhan ama soomaaliya oo dhan inay abaartani ka jirto marka hore waxaan ilaahay baan u baryaynaa subxaana watacaala inuu ka saaro abaar oo uu raxmad u shubo marka xigana waxaan u barya waan barya u dayaynaa jaariyadda reer highland degmadeeda degmadeeda dhaxar inay usoo usoo gurmadaan hay-adaha caalamiga kuwa n g o-da iyo kuwa yuhanka aba dadkaas dawladda wixii tabar waxa weeye kordhin kara ama ganacsi ha ahaato ama bulsho ha ahaato inay dadka walaalahooda waxa weye ilaahay wuxuu yihi isu naxariista aan idin naxariisanaye wixii tabarkooda nin walba kalaan siisa inuu darada caafimaadka intaba dadka walaalahooda oo gobolada puntland oo dhan jeeda ama meel kasta jooga in loo bujiyo wixii la fari karo oo tabar iyo talo iyo samiidada ah lagu kordhiyo jaaliyadaha dibadda oo reer puntland inay dadka walaalahooda oo abaar ku hayso ama saamaysay waxa weeye siday tahay ugu gurmadaaneen ama hay-adaha kaasi waxa uu ahaa xildhibaan cabdisalaan jaamac oo uga warbixinayay wariyaheena xasan heykal deegaanadii uu tegey ee gobolka sanaag ee ay ku soo xaroodeen dadka abaartu ay saamaysay adeega hoodo ee shirkadda golis waxa uu u suurtagelinayaa bahda waxbarashada inay ku soo bandhigaan imtixaanaadkooda sidii ay ardayda iyo waalidka ugala socdaan mobilkooda golis iyagoo aan saf u gelin boorka imtixaanka waa adeeg ahamiyadda koowaad saaraya taageeridda waxbarashada golis waa garabkaaga nooc kasta oo bulshada ka mid ah oo aad tahay waa mid waxbarashada lagu xoojinayo ardaygana loogu sahlaya in isagoo gurigiisa jooga uu ogaan karo natiijada ama nooca uu keenay imtixaanka waa mid ka mid a horumarka laga gaaray dhinacyada adeega teknolojiyadda waxaana heerkaasi gaartay golis oo ah gacanta midig ee shacabkeeda si ay ugu fududaato howl maalmeedka qof kasta oo golis dugsanaya golis aniga waa garabkayga adna waa garabkaaga dhammaanteen waa gacalkeenna gugurshaaga dhallaanka u gargaara abaarta golis iyo adeega hoodo
وهاجاك دقيقتيال ولي وحين كوجد جرنا برنامج كحول شدة دلجر أو إذا كجي معنا يمجال بوساسو قداميها قدقة قرمة كعبارها أي شيء إن سفر كم دحوينها بونتلان أي أهاي تلابا لو بانا أين أفضلين يسهو له هذا قرمة هذا هو حواري مها سيوغو ورمي قداميها أحمد شيخ محمد تولمان وحونا وجهرنتي ويديي وحو قرمة كاسي وكسيادين كرهوا له هذه قرمة أي إن دويد بودين safarkaas runtii waa safar aad iyo aada muhiim u ah wax badanna wuu soo kordhinayaa maxaa yeelay madaxweynuhu wuxuu soo arkayaa xaaladda dadka meesha isugu tegay oo dad fara badani ay ku urureen degaanka oo degaan aad u ballaaran oo degaan aad u baahsana dad fara badanina isugu yimaadeen oo soomaaliya marka inuu xaaladii soo arko oo maxaan ku leeya u qareemo madaxweynuhu oo adduunweynaha iyo guda iyo dibadba uu la hadlo way faa'iideyneysaa mideeda kale dee gargaarkii iyo raashinkii madaxweynuhu uu meesha geeyey laftigeeda ummadda dee waxtar buu u noqonayaa marka safarkaas waxaan isleeyahay waa safar aad iyo aad muhiim u ahaa
idinku waxaad tihiin guddi ahaan guddiga adigu aad guddoomiyaha ka tahay guddiga keliya ee sharciyan puntland ugu qaabilsan hawsha gurmadka ayna tahay in lagu hagaajiyo wixii tabarucaad ah marka ilaa iyo hadda maxaa idiin qabsoomay hadday noqoto dhanka gurmadka hadday noqoto dhanka waxqaybinta hadday noqoto dhanka tabarucaadka idin soo gaaray
haddaan runtii guddigayaga ku noqdo sanadkii hore abaartii ahayd ayaa guddigan maxaan kule uu hawlgalay sanadkii hore runtii si mugle baan uga shaqaynay abaarta intii tabartaya ah hawshii aanu haynay hanti baa nooga hartay meel baanu dhignay markii abaartu sanadkan timid iyadii baanu hawsha ku bilownay kabacdina waxaanu la hadalnay dadka soomaaliyeed ee muxsiniinta ah gudo iyo dibadba haba ugu sii nacsi bateen kuwa gudaha jooga ilaa inta abaartaasu jirtay koob iyo tobankii novembar ilaa iyo hadda shaqadaas waa wadnay marna waxbaan qaybinaynay marna waxbaan ururinaynay waxaan marnay goboladan hadda puntland la yidhaahdo oo dhan yani hadday tahay mudug oo ciid iyo cadduun ah xataa ilaa reserve area ayaanu runtii u gudbinay biyaha waxaanu marnay sanaag iyo haylaan oo labada gobol oo la kala jaray ah waxaanu marnay gobolka sool oo maxaan ku leeyahay gobolka cayn buuhood leh waxaanu marnay gobolka karkaar iyo iyo maxaan ku leeyahay iyo iyo bari iyo nugaal intaasba biyaan ka qaybinay wejigii hore oo runtii intii aanu roobku di'in intii ka horreysay laba kun iyo boqol iyo shan iyo afartan booyadood oo biyo ana waa qaybinay runtii raashin lixaadlo ilaa afar kun oo qoys gaarayana waanu qaybinay oo waxna iskuullada laga ururiyey waxna ay bixisay jamciyad la yidhaahdo alcawn almubaashir oo halkan timid oo runtii ay nagala shaqaysa iyadana jamciyadda tadaamun waxa weeye shaqadaas runtii mugga leh ayaanu aad iyo aad u wadnay markii hadeer indian oceanka ama badweynta hindiya dhinaca ujeeda roobku ka da-ay oo dadku u guurayna waxaanu xil gaara iska sii saaray meelaha abaarta hadda ugu daran oo ay ugu mudnayd gobolka mudug oo cadduun iyo ciid aanu mar labaad ku noqonay oo hadda cadduunka aan kasoo qaybinay saddex boqol oo booyadood oo biyo ah oo cadduunka oo laftigiisana cadduun iyo sanaag kala noqonaya iyo gobolka maxaan ku leeyahay dhinacan ciid oo aanu boqol iyo konton booyadood kasoo qaybinay guud ahaan tabarucaadka idin soo gaaray marka la isu geeyo tiradiisa ma haytaan
runtii hadda numberkii oo hadde aan points kuugu sheego mahayo laakiin waa lacag adigu half million wax yar ka badan lacag half million wax yar ka badan bay ahayd welina dee shaqadii baan ku wadnaa oo lacagtii nagama dhammaano waa wadnaa shaqada kabacdi waxaanu samaynay markaanu intaas soo qaybinay ayaa haddana meelo kamida maxaan ku leeyahay nugaal oo dhinaca soolka xigta ayaanu waxaanu iyagana u dirnay shan iyo toban booyadood oo biyo ah caday gabagabo oo tuulo kamid a ciidka oo markii dhaweydaan la tegin baan iyadana biyo u dirnay waxaanu sidoo kale laamiga biyo u dirnay dhinaca gobolka sool meesha la yidhaahdo godqadoobe iyo meesha la yidhaahdo maxaan ku leeyahay garac lugudhel iyo meesha la yidhaahdo maxaan ku leeyahay fallayryaale iyagana soddon boydood oo biyo abaan geynay yacni shaqada sidaasaan rusruuntii si tabantaaliya ugu wadnaa hadda kolley safarka madaxweynuhu markuu soo dhamaado insha allahu tacaala waxaa noo qorshaysan dhulkaa la isugu tegay inaanu runtii tagno oo dadku waxay aad iyo aad uga sheeganayaan haraad xooluhu biyo ma cabayaan halkaas laakiin dadka ooman inaanu dadka waraabino sidoo kale tuulooyinkii laga guuray oo dadkii xaasaskii carruurtii ku harsan yihiin inaanu u tooghayno iyagana aanu insha allahu tacaala waraabino shaqooyinka aan qabanay intaa waxaa kamid ahaa inaanu runtii anagoo kaalmaysanayna maxaan ku leeyahay dawladda aan keenay ilaa sagaal maxaan ku leeyahay hay-adood noola kaaladood oo wararka faafiya oo aljazeera ay kamid tahay oo anadol kamid tahay a f b kamid tahay a b kamid tahay reuters kamid tahay alcarabiya kamid tahay almayaadiin kamid tahay inaanu u gudbinay adduunka inay arkaan waxa ka dhacaya meeshan iyo abaartu siday tahay runtii waxay ahayd shaqo aad iyo aada u fiican waana la rajaynayaa maraheedii oo haddaba wiiganba waxaan rajaynaynaa inay dad fara badan yimaadaan goboladan si ay u arkaan abaarta ama ay usoo ajiibaan dhibaatada meesha ka jirta shaqadiina runtii sidii baana u wadnaa oo kala aanaan fariisan waana wadaynaa insha allahu tacaala ilaa roobku uu ka do-o kaas waxa uu ahaa guddoomiyaha guddiga gurmadka abaaraha sheekh fu'aad xaaji maxamuud oo u waramayey waryahana tolman hooyo soomaaliyeed oo ku dhibaataysan magaalada boosaaso ayaa waxa ay ka codsatay bulshada soomaaliyeed in ay wax kala qabtaan xanuun soo wajahay istuudiyaheena magaalada boosaaso ayay nagu soo booqatay hooyadaasi wariyahana xasan heykal ayaana warbixintan ka diyaari axmed cali wuxuu dha marku wuxuu yidhi axmed cali daawooyin buu iisoo qoray wuxuu yidhi makaankaaga bannaankuu joogaa waxaa u baahan tahay in la celiyo in hawshiisa saas loo galo maya dalka dhahan wax lagaga qaban karaa waayo waa la celiyaa makaankuu dhahay daaweyn xoog loo baahan yuu dhahay sacdiyo xirsi axmed waa hooyo ku nool magaalada boosaaso kuna jirta qiyaastii da'da sodomiyada waxay ka mid ahayd dadkii ka soo qaxay dagaaladii ka socday dalka yeman waxay magaalada boosaaso ay joogtaa muddo ku siman afar bilood sacdiyo xirsi axmed oo aan ku waraystay istuudiyaha darjir ee boosaaso ayaa sidan iigu sheegtay dhibaatada haysata oo ay rabto in ay bulshada ay la wadaagto bo dhibaatada haysataa waxaa waaye waa xanuun waa xanuunsanahay xanuunkiina bo tabar uma haya inaan aan istaal waxaan ku aado marka waxaan jidka xanuunka ihaya waxaa waaye aniga makaankaygaba soo degay horta awl dhinacba ay xanuun jiray hadda dhinaciisuu socday makaankiiba ku imaaday xanuunkii marka hadda makaankayga hoos buu soo degay oo banaankan buu taagan yahay hadii aada aragtidba marka makaankii maadaama banaanka usoo baxay bo gabar aan shaqaysa jirto tolkeeda badana inta usu joogin laakiin maadaama soomaali aan ku dhex jiro marka shaqadii waan ka fadhiistay waa awoodi waayey inaan ciyaalkayga iyo hooyadayoo naafaa u shaqeeyo hadda saas awood ban
muddo itaalag baa markaa xanuunkan uu ku hayay muddo saddex bilood waa dhiiraysanayay كان صعب باقيين قلتي اسك عنيه واسك سعده انت سيلمي ايغا ديعمن بان اورتي marka hadda xanuunku baa iga tambadiy wala
muddo ku siman saddex bilood waxaan ahaa bukaan socod anigu waxaan ku dhashay magaalada gaalkacyo aabahay wuxuu ku dhintay dagaaladii ka socday magaalada muqdisho wixii ka dambeeyey kow iyo sagaashankii hooyaday anigoo yarar ayuu baabuur maray waa qof naafo ah waxaan dareemaa marka uu xanuunku i qabto xanuun saa'id ah cunto la-aan noloshayda oo ay hoosu dhac ay ku timid ayaan dareemaa sidaasi waxaa tiri sacdiye xirsi axmed aniga waxaan ku dhashay bo gaalkacyo gaalkacyaan ku dhashay aabahay waa dhintay dagaaladaa dal soo dhaafaa kuwa ka horreeya ku dhintay oo muqdisho ku geeriyooday hooyaday anagoo yaryar baa baabuur maray waa qof naafo ah walaal baa jira isagana gaalkacyo ka shaqaynayay marka isagii maalkiisi waxa lagu dhacay dagaalka daha oo lagu bililqaystay waxba maayo isaga xaalkiis xaalda mid baa jira isagana baadiyo jira waa dadka abaaro hayeen oo roob duyin wala waka waaya maxaa dareentaa marka xanuunka ku qabtay
waxaan dareemaa xanuunku markuu qabto walaal xanuun baan dareemaa waxaan dareemay cunto la-aan baan dareemay noloshayda hoos dhac weyn baan dareemay xataa xanuun badan baa dareemaa waka
marka maxiliga habeenkii ama maalintiiba maya xilliga xilli kastoo u qabtaa sida maalintiiba qorax markay kulushahay baa xanuunka saad ii qabtaa habeenkii markaan jiifo xoogaa waa burda habeenkaas ciyaalkayga walaal saddex waay cidna ma suruufta anaa shaqaysan jiray si aan usoo galay qaxootiga qaxootiga waxaana siiyaan xoogaa lacag bayna siiyaan ciyaalkii afar boqol iyo siddeetan afartii boqolkii siddeetanka waxaan ka bilaabay hudhey baan ka bilaabay walaal hudheydu waa shiida baa iska dhaafay ciyaalkii baa haddana wax ii haya ii daryeelo baan gara waayey waa waxaan haddana waxaan ku noqday inaan sambuus iyo malaay iyo guriga iridiisa ku samaysto haddana wixii anoo maamulanaya ijaarkayga iyo ciyaalkayga ka mansuufanaya baa xanuunkan walaal isoo riday
wax dhakhaatiir mala xiriirtay
dhakhaatiir ugu dambeyntii baan waxaa la xiriiray axmed cali axmed cali axmed cali wuxuu dhahay marku wuxuu yidhi axmed cali daawooyin buu iisoo qoray wuxuu yidhi makaankaaga bannaankuu joogaa waxaa u baahan tahay in la celiyo in hawshiisa saas loo galo maya dalka dhahan wax lagaga qaban karaa waayo waa la celiyaa makaankuu dhahay daaweyn xoog loo baahan yuu dhahay
hooyadan oo wejigeeda laga dheehanayay xaaladda adag ee haysata ayaa waxa ay tiri danta ayaa igu kaliftay in aan xanuunkan u jiibsan waayo maadaama uu dhakhtarku uu yidhi dawooyin xoog leh ayaad u baahan tahay iyo in aad seexato sidaasi daraaddeed dantu waxay igu kaliftay in aan socdo oo aan raadiyo masaariifta carruurtayda maadaama aysan jirin cid ehel ah oo iga sokaysa oo wax igu siisa saddexdan carruurta ah ee aan haysto daawooyinka marka aada qaadanaysid ama daawadii heshid wuxuu baahan yuu yiri fadhi inaad seexa ka siid hooyada umusha camal aa dhowr muddo aada jiiftid waaka marka aniga qof jiifan kala miyay ciyaalkiiba masaariif la-aan bay iga yihiin mideeda kale wax iga dambeeya hadda is leeyahay waa u jiifanaysaa ma jiro ciyaalka abood qaxibana ugu dambeysa isagoo yaman ku sugan ilaa hadda anigu waan laabtay qof hanti ku laama xagga dhar baan gadi jiray yamanta waan laabtay laabashada hadda maana soo arkin marka dadkaygan hooyadii baan iskaga soo laabtay iyo qaxootigii xamar isna garab siiyey baan xoogaa ka helnay alxamdulilah waa iska nooleen adigu wax dhib maana qabin laakiin hadda xanuunkan baa dhibsanaya isu riday walaal ugu dambeyntii sacdiye xirsi axmed ayaa codsi waxay u dirtay dhammaan ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ah ee ku kala nool gudaha iyo dibaddaba in ay la wadaagaan dhibaatada haysata waxaan ku codsanaa walaal ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan inay daawadaas ay igu tabaracaan sidaan daawadaas ku helo sidaan baahantaas aan ku helo walaalahayga intaas baan ku codsanaya waxaasan haykal idaacadda daljir boosaaso aada ayuu umahadsan yahay xasan haykal xarakada al-shabaab ayaa la sheegay in tuulo barwaaqo oo sideed iyo toban kilomitir u jirta degmada garbahaarey ee gobolka gedo ay ku xidheen toddoba qof oo laba ka mid ah ay yihiin haween sida ay sheegeen dadka deegaankaasi ku sugan shabaabka ayaa dadka ay xireen waxa ay ku eedeeyeen in ay wax ka maleegeen dilka sarkaal xarakada al-shabaab ka tirsanaa kaasi oo lagu magacaabi jiray cabdulaahi khanaas oo shalay ciidanka dowladda federaalka ay ku dileen tuulo barwaaqo kadib howlgal qorshaysan oo ciidanka ay sameeyeen dadkani la xiray ayaa lagala baxay guryahooda waxaana lagu tuhmay in ay wax ka ogaayeen howlgalkii lagu dilay cabdulaahi qanaad sida uu sheegay sarkaal ka tirsan ciidanka dowladda federaalk oo ku sugan gobolka gedo saraakiisha ciidanka dowladda ee ku sugan gobolkaasi gedo ayaa shabaab ugu baaqay in ay soo daayaan shacabka ay haystaan haddii taasi ay dhici weydana ay qaadi doonaan howlgallo lagu soo af howlgallo lagu soo furanayo dadkaasi laba saraakiil sarsaro oo al-shabaab ayaa habeen hore nina meel meesha lagu dilay nina nolosha lagu qabtay dardaarey gobolkaa la keenay kadib waxay sameeyeen nimanku gabar nin askari uu qabo oo ba laba sano ilaa iyo bar laba sano iyo darbay saarabino laakiin mar inay u timid meeshaan baar dheer ay u timid oo dee ilaahweyn subxaana watacaala loo uur yeeratay oo meeshaba ku dhashay oo umul ah ayay wararka saag ugu soo galeen labadaas nin markii nina la dilay nina la qabtay gabadhigay la tegay waayo meeshay la habeen ayagaa la weydinayaa laakiin waa arrin waxoojinno weyn annagu arrintaas waxaan kala soconaa waxaan baax ku diraynaa nimankan dilku ku jiro oo gabdhaha umulaha ka haysanaya gabdhaha kuwa ciil qabaan annaga waa nala joogaan soo moogi
shacabka ku dhaqan magaalada qardho ee xarunta gobolka karkaar ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan xukunkii galdogob ka dhacay shalay ee lagu riday dhalinyaradii ka geysatay falka kursiga deegaankaasi wariyaheena maxamuud fantastic ayaa mikrofoonka la dhexmaray qaar ka mida shacabka ku dhaqan degmada qardho
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu eeda waxa weeye siciide yaasiin xasan baa lay dhahaa waxa weeye nimankii gabdhaha yararka oo muxuu hayto casanadaha dhibaateeyey waxa weeye macnaha ma ahayn in xukunkaas lagu soo rogo waxay ahayd dil in lagu soo rogay ahayd sida sharciga islaamka ee maxamediyada uu qabo waxay ahayd dil in lagu soo rogo sababtay tahay waa jaraaxo weyn waa dhibaato weyn waa mid aan muxuu hayto cawaaqibkeena dambe xataa dhibaataynaysa oo waxyeelaysa marka maba ahaynba muxuu hayto in muxuu ahayto xukunka saar uu u dhaco jeedalkii jeedalkii baan xukunka kale waxa maqamin laakiin jeedalka waxa weeyaan sida caday qof lala dhacayo camal caday lala dhacayo ma ahayn taas xukun lama dhaho taas oo kale baan ku leeyahay anigu marka haye hadda
bismillaahi raxmaani raxiim aad baa u mahadsan yihiin raadiyo daljir magacay waxaa la dhahaa ruun cali waxaan ahay dhalinyarada magaalada qarre ku nool su-aasha ay weydiiso ah maxaa ka qabtaa fikirkii ahaa xukunkii ku dhacay wiilasha galdogo horta runtii wiilasha aad bay u dayaraayeen laakiin xukunka mar walba waa ku dhacayay haddii sideedda sano toddobada sano lixda sano lagu xukumay ee sidai cadaaladda ay u qaadanayaan oo sideedda sano ay ku jirayaan xabsiga oon hadhow waa loo iibiyey wax maysan gadaal ka imaanin anu waxaan dhihi lahaa waa xukun wanaagsan oo sidaa ha lagu qaado midii kaloo ahayd boqol jeedal ha lagu dhuftana dee jeedalka waa la wada arkaayo ul bay ahayd ushana ma aha jeedalka waxaa la dhahaa wax adag oo ka samaysan dibiga dabadiisa oo xanuun badan taasaa la raba in la dhaco halka xab markuu ku dhaco waxaa la raba inuu laba saacadood dambe sii cuncunto meeshu marka dadka kan waxay la dhaceen ul anigu taasoo kale waa ka dholidaaya in jeedalkii laga dhigo ul aad baan u mahadsantihin raadiyo daljir fikirka wanaagsan magacaygu waa axmed khayr waayahay axmed khayr oo kusoo dhow raadiyo daljir iyo xoogtan aan ururinayno oo dadka aan dareenkooda ka ururinayno arrintii goldagob xukunkii shalay ka dhacay bal soo aragtaa waxa weeye xukunkii shalay ka dhacay wuxuu u dhacay si sharciga islaamka waafaqsan laguna wada qanacsan yahay waxaan raacsiinaya waa in nimanka wiilashaas meel public ah say gabadhaa u ceebayeen meel public ah in lagu jeedado jeedalo oo jeedalka si fiican loogu dhifto waana inay noqotaa meel loo wada jeedo inay ceeboobeen inay mataqaan dembi galeen baan mataqaanaa anigu ku boorinayaa dawladda iyo culimadaba go-aankay gaarina waa go-aan waafaqsan shareecadda islaamka waxayna u tahay fariin kuwa waxa xun sameeya gabdhaha faraxumaya gabdhaha kufsada kuwaasay farriin u tahay waxaan la filayaa haddii taas si fiican loo fuliyo meel waadixa lagu fuliyo inay ka waantoobi doonaan wabilaahi towfiiq magacayga waxaa la yidhahdaa cabdiraxmaan nuur yuusuf ee ka mid ah dhallinyarada reer boosaaso aqoon-yahanka laakiin maanta arrimo shaqo u yimaaday halkan runtii aad baan ugu faraxsanahay maxamuud fantastic aad baan ugu mahadcelinaya horta mar koowaad iyo mar labaad haddaan ka hadlo fikirkeyga barnaamijka galdogob runtii way adkeyd marxaladda maanta lagu jiro in kitaabka ilaahay bulshadu ay wakti badanna lagu celcelin jiray in bulshadu kitaabka ilaahay u laabato aad baan horta ugu faraxsanahay culimmada reer puntland sida ay u garteen muhiimadda kitaabka ilaahay bulshaduna ay ola raacday cuqaal dowlad dhinac kaste isimada sida wanaagsan ay u mataleen kitaabka ilaahay runtii annaga waxaan nahay khulafada ilaahay usoo dirsaday dhulkan wax walba oo horumarka bulshadeena inaan ka shaqeyno muhiimad gaari noo leedahay hablaheena soomaaliyeedna aad baan ugu faraxsanahay runtii qanaacada ay ku qanceen kitaabka ilaahay dhammaanteen waxaana qanciye waa kitaabka ilaahay aad baan ugu faraxsanahay walaashay ridwaan iyo xamdi xukunkii ilaahay kitaabkiisa uu siiyey oo ahaa in mid walba oo iyaga dhibka u geystay in wuxuu xaqa u lahaa la mariyo waayahay adigu waad raacsan tahay xukunka dhacay dadku siyaabo kala duwan bay uga hadlaayeen weliba jeedalkii lagu dhufto wiilasha ayaa dadku hadal hayaan marka adiga waxaad leedahay si cadaalada baa xukunkaas u dhacay aada iyo aad runtii aniga aqoon ahaan markaan fiiriyana sharcigana waxbaan ka aqaanaa dhaqaalahana waxbaan ka aqaanaa lacagna waa lagu xukumay xukun dhaqaalna waa lagu xukumay xukun sharci ahaanna waa la xukumay runtii marka la fiirinaayo xukunku markuu dhacaayo hadduusanan xukun madani ah oo yahay xukun caadi ah oo bulshada xukun dowladeed hadduusanan maxkamada arrimaha aysan qaadayn maslaxadda ummaddaa la fiiriyaa waxaan u arkaa aniga xukunkii ugu macquulsanaa maslaxadda ummadda loo arkay jeedalkana runtii mid walba si u kala dembi weynaayeen baa loo qaaday aniga kole markaan fiiriyey kii soo agaasimay labada boqol waatee ku dhacday kuwii kalena way ka hooseeyaan marka muhiimaddu waxaa weeye maslaxadda ummadda iyo isu keenidda iyo midaynta ummadda soomaaliyeed aad baan ugu faraxsanaa culimmadaas shaqada ay qabatay guud ahaanna dowladdan aad baan ugu mahadcelinayaa si guud iyo si gaar ahaanad wasaaradda haweenka oo runtii garab gaara siisay iyo wasiirka cadaaladda oo runtii isagana mar walba bulshada inuu arrimaha diinta ku wacyigeliyaan ay shaqadoodii tahay kuna dhiiraday aad baan ugu mahadcelinaya adigana si gaara fataas kugu mahadcelinaya aniga waxaa la dhahaa ismail axmed qaasim fikirkaygu dee waa shareecadda diinta islaamka say marisay way fiicanayd xukunku dee waa okay buu ahaa macnaha dhalinyarada fikirka ugu qaaday iyo hawshii la mariyey aad bay u fiicanayd ushii laga dhacay jeedalkii dee waa waxay mutaysteen oo shareecadda ku xukuntay okay weeye anigu waa aaminsanahay kuwaasina waxay ahaayeen shacabka ku dhaqan degmada qardho oo dareenkooda ka dhiibanayay xukunkii galdogob ka dhacay shalay ee lagu riday dhallinyaradii ka geystay falka kubsiga ahaa deegaankaasi guud ahaana dhegeystayaal barnaamijkii xulashada daljir oo idinkaga imaanaya daljir boosaaso waa inaga intaa barnaamijka waxaa soo saaray xasan heykala anigoo faadumo abukar cabdi ayaa idinla socodsiinayey barnaamijka waxaa idiin fududaysay dhegeysigiisa barnaamijka waxaa idiin fududaysa soo gudbintiisa shirkada isgaarsiinta ee golis golis ku dooro horumar iyo halabuur joogto ah dib intaan barnaamij midkaan lamida ku kulmayno dhammaantu iyo isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo